kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii muraha islaamka barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa khibradda uu nin soomaaliyahii kala kulmay bisha ramadaan ninkaas oo ku nool magaalo lagu magacaabo faransiisko oo ku taalla dalka baraaziil cabdinuur faarax maxamuud waxa uu muddo sannadiya badha deggan yahay magaalada faransiisko ee gobolka banaara ee dalkaasi baraaziil gobolka uu cabdinuur ku sugan yahay waxa uu xad la leeyahay dalka argentiin kaas oo dalka baraaziil ay qaaradda laatiin amerika ku wada yaaliin magaalada faransiisku ma aha magaalo ay muslimiintu ku badan yihiin cabdinuurna waa soomaaliga keliya ee inta uu isagu ka warqabo magaaladaasi ku nool cabdinuur ayaan haddaba kala sheekaystay khibraddiisa bisha ramadaan noocyada cuntooyinka xarumaha islaamka iyo sida ay noloshiisu tahay meel uu keligii soomaali ka yahay cabdinuur waxa uga horrayn ka hadlayaa tirada muslimiinta ee magaaladaasi ku nool meesha horta waa muslimiin badan male waddankan muslimiinta aad bay ugu yaryihiin khaasatan gobolka anigu hadda aan joogo meeshan hadda aan joogaan kala hadlay muslimiinta aad bay ugu yaryihiin waxaa jooga dad aan aada u badnayn oo ah si afrikaan iyo heshiyaan iyo dad noocaasaa jooga ta kale haddaan kaaga jawaabo midaan rabadaanta rabadaanta maasha allahi wey aad baan mataqaanaa noogu sakira noogu sakiray saacado badan ma ana soono waxaan socnaa saacadii africa la soomi jiray oo kale ama meeroa soomaaliya kale soomi jiray baan soonaayo laba iyo toban saac iyo labaatan daqiiqa meelahaas o kale aan soonaa marka aad iyo aad alxamdulilahi waa aad baan ugu fiicanahay dhanka rabadaan cimiladuna normaal wey aad iyo aad bay ufiican tahay cimilada wax qabow iyo kulaalnina male maasha allahi cimiladeda caadi wey hadda inkastoo waddankan uu kulul yahayba sideedaba waddan baraf iyo waxyaala noocaas ay ka dhacaan aysan ahayn haddana cimiladiisa hadda waxa weye cimilo normaala wey aan dhib lahayn waan garta haddaynu ka hadalna dhinaca cuntooyinka suxuurta afurka bal iga sheekee noocyada cuntadaad cuntaan
arrintaas waxa weeye waddankan waa waddan aan muslimiinta ahayn marka markii aad arrimahaas oo kale aad rabti inaad smiisa ama qof muslima soomanaad tahay waxaad u baahan tahay inaad waxyaalo badan aad control maxaa yeele waddankii inta badan wad cunto xalaala ma helisid way jirtaa inay cunto xalaal aad helisid laakiin cuntada sida rabadaanka loo baahan yahay in la cuno ama lagu suxurto oo kale inkastaas muslimiinta mana annaga meelahaan gurigaan deganaha oo kale ayaan ku samaysanaa dhalinyaro ah saddex nin oo kale abaan guri kuwada deganahay oo oo wadamo kala badan aan kasoo kala jirna laakiin muslimiina wada nahay annagaa samaysana marka waxa weeye waa gacantaada ku cilbaxa weeye laakiin meel meherado aan aane oo kale iyo ma jirto meelo soomaali ama meherado muslimiin leedahay oo aan aan waxyaalahaas adeegaas ka hela ma jiraan waan gartay marka si guud ma ugu wada afurtaan meelo gaara ma leedihiin masaajido iyo xarumo islaam waxaanan u ka shaqeynaa waa kabrin baan u shaqeynaa meel baan ka shaqeynaa meeshaan ka shaqeyna qayb kamid a ayaa waxaa naloo ogolaaday inaanu aan samaysano meel aan ku cibaadaysano oo saalo gaara aan ku cibaadaysano sidoo kale waxaanu leenahay cunto naloo sameeyo oo muslimiin ahaan cunto adigu xalaalo anagu aan kusanayn in naloo sameeyo cuntadaas gaarkaa baan si guud wada mataqaana uga furnaa waanu leenahay marka meel gaara oo aanu si wada jira aan uga cuntayno waa leenahay oo ka bedelan qaybaha kale oo kaberigu ka koodan yahay laakiin suuqa caadiga meelo ganacsi oo muslimiintu leeyihiin oo loo tegi karo afur amaba suxuur amaba cuntada caadiga miyay jirtaa maxaa taas male maleh waa male meeshan gobolkan hadda anigu aan joogo gobol baaramen la yidhaahdo oo waqooyiga brazil ah oo argentina xuduud la leh muslimiinba maba lahanba inta anagu dhalinyaradan iyo intanadan meeshan joogto cudrigan ka shaqeysa ayaa muslimiin u ah magaaladan joogo fransiiska la yihahdo khaas ahaan wax muslimiina ama meherad ha ahaato ganacsi ama maqaaxiya ha ahaato ama ama service kale ha ahaato wax muslimiin ah male laakiin annagaasaa isku muslimiina magaalada iyo gobolkaasna annagaa muslimiin u ah kaberigaan ka shaqeyna oo dhowr meelood dhowr meelood kala degan qaybo muslimiin ushaqeysa way leeyihiin oo adigu halkii xarun ba waxaa laga yaabaa labaatan qof in laga helo oo wadamo kala badan kasoo kala jeejeeda ama soddon qof kuwaan ba muslimiin u ah laakiin meelo galasa ganacsiga malehan waan gartay waxaad ii sheegtay inaad sanad iyo xoogaa joogtay weli rabadaan aan tan ahayna ma kuugu soo gashay amaba mid ka mida ciidaha ma kuugu soo galeen hadday kuugu soo galeen se siday ahayd khibraddu aada iyo aad rabadaan tan tii ka horreysay waa rabadaanki labadan ku soomaya tan tii ka horreysay ayaan ku soomay oon markaas soo galay adigu bila ka horreeyey aad baan uga wara xilligaas xilli waddanka waddan weyna iyo muslimiina aada arkayn iyo qaabkii soonkii aada u soomi lahay aada bilood marka hore aan ahaan igu adkeyd laakiin markii kadib aan meeshan kusoo biiray oo aan dadka muslimiinta wada helayo aanu hellay meelaan ku tukano oo aanu hellay meelaan mataqaanaa aan ku afurno markaas xaaladii way fiicnaatay maasha allahi ba noqotay wax welwala oo weyna oo aan taa ka dareemeynana ma jirto tan ciidda oo kale magaaladan ka shaqeeya oo kale masaajidka meesha aan ku tukano waa meel yaroo adigu kabaniga dhexdiisa laakiin meel lagu samayn karo ciid ama salaad oo kale maahan marka waxaanu ahnaa masaafo adigu u jirta haddee sagaashan kilo mitir loo jirta baanu ahnaa oo qalo kale ay ka shaqeysa muslimiin ayaguna marka sidaasaan sgu tagnaa kadibna waxaanu sameyn meel yaroo masaajid oo anaha kabelig uu kareeyey qeyb kamid a inoo kareeyeen halkaasan ciidda ku sameynaayo aan ku tukanaa tii horena ku tukanay tan insha allah soo socotana aanu rajaynayna haddii aan nabad ka gaarna ilaahay na gaarsiiyo waan gartay marka adigu mustaqbalka ma waxaad doonaysa inaad magaalada joogtid dalka brazil aad joogtid mise meelo kale ayaad isleedahay rabadaanta iyo ciiduha kugu soo galaan wallahi insha allah taas xugmiga ilaahay bay ku xun tahay xad- laakiin kolley niyadi ahaan ama tala ahaantayda m- waxaan rajaynaya inaan mataqaana aan meeshan ka gudbo oo aan meelo kale oo aan oga safro laakiin de kolley ilaahay bay ku xiran tahay xaaladda siday noqon doonto
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkoon maanta ku soo qaadannay khibradda nin soomaaliya oo ku nool dalka baraaziil uu kala kulmay bisha barakaysan ee ramadaan intaaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonnana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo rabadaan wanaagsan